wadaag jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaag jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur ali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wadajir oo ka hadla xasilinta dalka qodobada aanu toddobaadkan barnaamijka idinku henno waxaa ka mid a istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo dhowaan ay daah furtay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya muhiimad intee leeg ayay leedahay istaraatiijiyadda wacdigelinta qaranka barnaamij aanugu talagalna waa bulshada iyo dowladdeeda inay soo jaanqaadaan waa barnaamij aanugu talagalnay kala gedisanay waa inay isqaadan karto haweenka soomaaliyeed oo soo dhoweeya guusha ilhaan cumar oo ah gabar asalkeedu yahay soomaaliya kana mid noqotay koongareeska maraykanka ee ilhaan iyadoo gabar ah guushaas maanta ay soo hoysay waa guul u soo hoyatay gabdhaha madow oo dhan gaar ahaan gabdhaha shanta soomaaliyeed degmada hiliwaa iyo daadejinta adeegyada bulshada adeegyada dowladda hoose ee degmada hiliwaa ka fuliso waxaa ka mid ah canshuuraha guryaha iyo shatiga dhowaanna waxaan filaynaa in lixda waaxood ee degmada laga sameeyo inay helaan adeegyadii fasaxyadii dhismaha oo qofka meeshuu ka aadi jiray guri markuu dhisanayo inuu gobolka fasax u doonto inuu degmadii ku helo waxaad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha degmadaasi oo inooga warramaya heerka xasilinta ee degmada barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed khees cali shire ayaa farsamaynaya waa tahay dhegeystayaal magaalada muqdisho dhowaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya waxay ku soo bandhigtay istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka istaraatiijiyadda dhinacyada ay taabanayso waxaa ka mid a la dagaalanka xagjirnimada musuq maasuqa xoojinta dowladnimada cadaaladda iyo sidoo kale wacyigelinta dhinaca dastuurka iyo doorashooyinka iyo qodobo kale oo muhiim ah wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya mudane daahir maxamuud geelle ayaa waxa uu ka warbixinayaa bal ahmiyadda istaraatiijiyadan ay leedahay iyo dhinacyada ugu muhiimsan ay taabanayso iyo doorka loo baahan yahay inay ka qaataan warbaahinta soomaaliyeed istaraatiijiyada wacdigelinta qaranka waxaan rabnaa in ay isu daba kacaan barnaamij aanugu talagalna waa bulshada iyo dowladdeeda inay soo jaanqaadaan waa barnaamij aanugu talagalnay kala gedisanay waa inay isqaadan karto waa barnaamij aanugu talagalnay dadka dhufayska meelaha qaladkaa kaga jira shabaabkaan ka wadaayo dadka la halmaalo oo qoragooda iyagu isku soo jeediyey ehelkooda ku soo jeediyey inaan dhufayska qaladka ay kaga jiraan aan ka saarno waa barnaamij aan ugu tala galnay inaan dadka soomaalida ay si fiican isugu baraan ay uga doodaan waxaa la yidhaahdo musuq maasuqa iyo siday iskaga qaban lahaayeen iyo khatarta uu ku yahay iyo iska qabashadiisa faa'iida ay ka helayaan waxyaabaha socda aan ugu tala galnay runtii waa istaraatiijiyad muddo laga shaqaynaayey haddana soo gebagabowday meelmarinteeda ay harsan tahay gunaanadkeedii iyo waxaan goobjoog u nahay iyo bilowgii meelmarinteeda waxaan dadweynaha soomaaliya meel ka soo jooga la wadaagaa in dowladda soomaaliya ay u heelan tahay barnaamijkan isaga ah ka midha dhalintiisa oo ay ula diyaar tahay wax kasta oo taakulayn ah intii karaankeeda ah waxaan rajaynaa muddada kooban ee soo socoto in aan meel marino iyadadiilada ay dadka soomaalidu ka qabaan qodobada aan sheegay iyo kuwo kaloo aad u fara badan labaatan qodob waayo si inay maaragtaysiay ugu yadadiilada uga qabaan inaan u meel marino xagga amniga waxaan xoog saari doonaa la dagaalanka fikirka xagjirka ah fikirkoo lala diriro waxa uu ka fiican yahay qofkii fikirka qabay oo lala diriro waayo qofka fikirka qaba markaad la dirirtay amba waa dishaa amba waa ku dilaa amba waa dhaawacdaa amba waa uu ku dhaawacaa laakiin markaad fikirkiisa la dirirtid qofkii oo bad qabo oo fikirkiisii dhibka uu keeni lahaa asagu marka hore ka badbaaday marka dambadana bulshada inteeda kale ka badbaada ayaa la helaa marka waa arrin aan rabno inaan fikirkaas asaga ah ee wax uga qabanaa muuqaalka muuqaalada ugu muhiimsan ka mid a muuqaalada waxaa ka mid a inaan kala hadalno dadka soomaalida waxaa la yidhahda musuq maasuqa nama mudno nama qabato noomana qaadanto liiska musuqmaasuqa adduunka meesha aan kaga qoranaha waa meesha ugu hoosaysa inta badan amba wada ah marka waxaan rabnaa ee, maskaxda soomaalida inaan nacayb uga abuurno musuqmaasuqa fikradda soomaalida inaan gelino ee, xeelado lagula dagaalami karo wax looga qaban karo ee, waxaan rabnaa meesha aan ka naalna liiskaa meel aad iyo aad uga fog uga koraysa inay bulshada soomaalida tagto Ee, waxaan rabaa kaliya inaan i- idin xasuusiyo dunida marka la qaybinaya dalalka hodanka iyo dalalka aan hodanka ahayn waxaa la yidhaahdaa waxaa lafdhabar u ah qofka shaqada qabto faa'iidada ugu badan ee shaqadu ay leedahay haddii qofka shaqada qabto uu helane dalkaasi waa dal hagaago oo dhaqaalihiisa uu hagaago haddii ciddii shaqada qabatay cid aan ahayn faa'iida ugu badan ay ka heshana dalkaasi waa dal oo sabool ah amba faqiir ah amba aan horumarsanayn oo dibidhac haysa sababtu wax kale maahayne ee, laaluushka wuxuu keenaa marka qof in shaqo aanu qaban oo wax ku helo weliba wax badan oo cayilna uu ku helo qof wax badan qabtayna uu ku waayo masuqmaasuqa dartiisa mirihii amba faa'iida uu keelaa shaqadaa taas iyaduna qayb muhiim ay ka tahay waxaa ka mid a cadaaladda ee, waxa aan xoogga saari doono ee, oon rabno ku- inaan ku wacyigelinno dadka ee, cadaaladda haddii la waayo maxaa ka dhalan karo haddii aa- cid cadaalad darro samaynaysa adigu aad dul qaadato amba cadaalad darrada adiga aad samaysid ee, dalka way hoos dhigaysaa dadka way hoos dhigaysaa adigay kugu imaanaysaa maalinka dambo Ee, dabcan aalaadkii ama hababkii lagu gudbi lahaa waa ka midaysan yihiin inta badan dhanka kale ee, qofka soomaaliga ahi aala deegaankiisa iyo dadka uu ka dhashay ee, jeclaantooda iyo taageeradooda iyo waxqabashadooda marka hore u haysaa laakiin dalkiisa oo waxaasoo idilka wada muhiimsan taageeradiisaan rabnaa inaan si fiican uga dhaadhicino oo aan wadaniyadda ee, diiradda saarno Ee, barnaamijka oo dalka soomaaliya hadda ee, maamul goboleedyo ayaa jiraan ee, somalilan oo gooni istaag ku dhawaaqda ayaa jirta waxaan rabnaa midnimada qiimaha ay leedahay soomaaliya ma waxay ku khasaartay inay mid aheyd mase waxay ku khasaartay inay kala qoqobantay waxaan rabnaa dadka waxay taaban karaan oy fahmi karaan oy arki karaan ay u jeedaan inaan ka dhigno in waxa dhibku ka yimid aanu ahayn dalku inuu mid ahaa waxa faa'iida laga helayna aanay ahayn in la kala xirxirmay laakiin eh, ay tahay eh, kala xirxirmiduna inay mushkiladu ka timid eh, midnimadana inay ka imaan karto wanaagga marka midnimada ayaan rabnaa iyadan arrinkaas inaan ku xoojino dabcan annagu weelkii iyo isku dubaridkii ayaan u noqonaynaa maahine dadka soomaalida iyaga arrimaha ka hadli doonaan Eh, hanaanka kale waxaa waaye eh, aan rabno inaan wax badan runtii aan aan ad- dowladda kala qabanno waxaa waaye danaha gaarka oo dowladnimada laga dhex raadinayo dowladnimada dana gaara waa laga helaa laakiin waa midda qaanuunka ogolaya inaad mushaar ka qaadatid inaad maaragtay maxaan ku idhahdaa ee, waxa ma- macaash ka heshid inaad maaragtay ku dallacdid inaad ku kabcdid inaad xil- xilka qabatid laakiin ee, danaysiga gaarka ah ee dowladnimada iyo shaqadeeda laga dhex helo ayaan rabnaa inaanu dan xalaale ahayn oo ay tahay danaysigaas mid mudan in la hor istaago oo soomaalinimo la hor istaago arrimo noocaasaan rabnaa inaan kala dhanka kale soomaali hanaan cusub federal la yidhahda bay qaadatay federaalkaas ayaan rabnaa in la fahmo runtii ee, waxaan rabnaa in laga doodo in la isbarbar dhigo ee, seeya waa mahadsantii wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya mudane daahir maxamuud geelle ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayey istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo wasaaradda warfaafinta ay soo diyaarisay islamarkaana ay ku soo bandhigtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba qaar ka mid a ka qaybgalayaashii daafurkii istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka ayaa barnaamijka wadajir uga warramay aragtidooda anigoo ku bilaabaya magacayga saddexan maxamuurdi cabdulaahi cilmi tan waa soo jiitamaysa adiga muddo hadda laba sano ah iyo ka badanba waa soo socotay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaaha nagu guuleeyey waana arrin muhiim ah eena u baahan tahay ma aragtay shacabkii soomaaliyeed eena u baahan tahay een, ayadana ma aragtay dowladdii laftirkeedii marka waxaa waay waa arrin lagu farxo ilaahayna waxaan ka baryanaa ma aragtay arrintan hadda sidii loo soo bandhigay in lagu shaqogeli doono hadduu ilaahay idmo aas ahaan haddii aan u hadlo dhaqanka iyo fankii suugaanta haddaan u hadlo arrin muhiim ayay noo tahay arrinaan u baahnaynay noo tahay mar haddii dowladdii ay noo soo bandhigtayna wasaaraddiina ay soo bandhigtayna waxaan leenahay waa garab taagannahay waa garab soconnaha shaqo fiicanna waa la qabanaynaa waana weligeenna waa garab taagnaanaynaa magacayga waa cabdiqaadir maxaa cadde Ah, barnaamijka macnaha muddo badanaa la diyaarinayay Een, ugu dambeynna waa lagu guuleystay sanado badan oo soo socday wasiir buu wasiir kale usii dhiibayay Een, barnaamijka marka muddo badan oo soo socday ugu dambeynna maanta uu soo gaaray in la soo bandhigo oo soo maray akhrin oo soo maray in la- wada- wadatashiyo badan la yeesho shaqaalaha loo bandhigo ummadda soomaaliyeed looma dhigo waxaan isleeyahay barnaamijkan sayta haddii loo hirgeliyo insha allah wuxuu noqon doonaa mid dalka dhan wax ka bedela guud ahaan kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a ka qaybgalayaashii daafurka istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ay magaalada muqdisho ku soo bandhigtay haweenka soomaaliyeed waxa ay soo dhoweeyeen ilhaan cumar oo ku soo baxday ka mid noqoshada aqalka koongareeska maraykanka waxaa laga doortay magaalada minneabolis ee waddankaasi gudoomiyaha ururka haweenka qaranka batuule sheekh axmed gaballe oo u warantay barnaamijka wadajir ayaa soo dhoweysay iyada oo sheegtay in si weyn haweenka soomaaliyeed ay ugu faraxsan yihiin in ilhaan ay ku soo baxday ka mid noqoshada aqalka koongareeska maraykanka waxaana ay sheegaysaa in tusaale ay u tahay haweenka madow ee ku nool dunidan gaar ahaan waddanka maraykanka soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed oo la kulmay ayaa ugu horreyn ka wareystay sida ay haweenka soomaaliyeed u arkaan istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo wasaaradda warfaafinta ay dhowaan ku soo bandhigtay magaalada muqdisho Ee, runtii waa fursad weyn oo aad iyo aad ummadda soomaaliyeed ay ugu baahnayd waayo soomaaliya waxaa ku dhacay ee, dib u dhac ay kaga hartay adduunka intiisa kale ee, gaar ahaan ee, dhallinyarada haweenka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhan arrintan marka waxay siinaysaa dariiq ee, cad oo loo jeexay ee, dhaqangelinta ama wacyigelinta ummadda soomaaliyeed si ay dadku u yeeshaan maskax caafimaad qabta oo dalkooda iyo dadkooda ay wax ugu qaban karaan warsoonka ama meelaha dagaaladu ay ka dhacaan ee dadka waxaa ku dhaca wax la yidhaahdo tiiraanyo ama trauma dhaawacaas marka gaaray qofka bini'aadanka ah wuxuu kaga kaban karaa inuu helo wax ka bedela oo gaarsiiya rajo iyo maaragtay afkaar uu ummadda ugu adeegi karo naftiisana ku sabata bixin karo tiiraanyadaas marka ummaddu ay la soo nooleyd kuwa ugu badan waxay ku dhacaysay dumarka soomaaliyeed waxaa kaloo ugu dheeraa intaa iyaga oo noqday dadka soomaaliyeed u noqday bread winnerska ama dadka waxbiila oo badbaadiya ummadda soomaaliyeed oo aan haba yaraatee nasasho ka helin dhinaca maskaxda iyo dhinaca moralka iyo dhinaca maaragtay ee ee ummadda intaba arrintan marka waxay ma- gaarsiin doontaa in dadku ay ka caafimaadaan cudurka taraamada ah ee ku dhacay qaruubtooda ama maskaxdooda oo ka reebaya inuu qofku bini'aadanka ah u tallaabsado dhinaca wanaagga iyo dhinaca horumarka sidaa awgeed ee fursaddan ee waxaa kaloo ay hiil u noqonaysaa hooyada soomaaliyeed oo ilmaheedii in awood ay ka reebayso inay ama barbaariso ama quudiso ama waxbarto ama ilaaliso ama jahayso ama wax u sheegto marka sideedaba cunugu wuxuu u baahan yahay mujtamac caafimaad qaba oo uu ku dhex barbaaro si uu qof wanaagsan oo ku dayasho mudan uu u noqdo sidaa darteed ee, dadkeennii xumaan bay isaga daydeen aarsasho iyo isdil iyo balaayooyin maskaxdooda wax loogu dhimaayo ayay isaga daysadeen fursaddaani waa fursad aad iyo aad qaali u ah waa mid ummadda soomaaliyeed ay u baahan tahay waa midda keenaysa maskaxda soomaaliyeed inay hesho caafimaad oo ay ka gudubto caqabadaha is- ay ishordhigtay ama wacyigu hordhigay ama wadciga lasoo maray uu hordhigay aadna waa u soo dhowaynaynaa Ee, bal waxaad ka warantaa ee, waxaa tahay adigu gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed ee kaa dhegeysanaya barnaamijka wadajir radio program ee ka baxa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ee dal iyo dibad ku nool heerar kala duwan baa ha kala ahaadaan maxaa ee, rool ah kaalin ay ku lahaayeen aragtida ee, diyaarinta wacyigelinta warfaafinta ee runtii ee, haweenka soomaaliyeed ama dibadda ha joogeen ama gudaha ha joogeen waa dadka ugu mudan oo u baahan inay helaan wacyigelinta dhinacyada kala duwan ee nolosha iyo jahaynta ummadda soomaaliyeed loo jahaynayo wanaagga iyaga oo adduunku uu ku horumaro aqoonta iyo kala dambaynta dowladnimadu waa jiritaanka ummadda haddaan ummaddu aysan dowlad lahayn haddaysan istiraatiijiyad iyo qorsho lahayn haddaysan ahayn dad midaysan oo meel uga soo wada jeeda dantooda lagama yaabo inay horumar gaaraan tafaraaruqu dibidhicuu leeyahay dagaalada iyo isqoonsiga iyo cuqdada iyo kala maaragtay ee go-o wuxuu leeyahay dhibaato danta guud ayaa lagu gaari karaa danta gaarka ah haddii ummadu ay ku heshiisa danteeda guud danteeda gaarka ah waa xalisan tahay sidaa awgeed dumarka soomaaliyeed oo bulshada qaybta ugu badan maaragtay ah waxaa la gudboon inay arrimahan u soo jeestaan ee iyaga laftigoodana wax badan ayay ku ahaayeen keli inay ummadda wanaagga u sheegaan laakiin maanta dowlad wanaagga u sheegaysa dowlad ku hogaaminaysa mataqaanaa ee qalbisami iyo soomaalinimo dowlad rabta inay dhaxal oga tagto laga sii amba qaado ama iyadoo ha noqoto mid ay sii wado intaasba waxay abuuraysaa kalsooni waxaa kaloo annaga dantayadu ay ku jirtaa in dowladda lala shaqeeyo in qarannimada lala shaqeeyo in midnimada lala shaqeeyo waxaan aragnay barakaca dhibaatada uu leeyahay waxaan aragnay qaxootinimada dhibaatada ay leedahay waxaan aragnay agoontu dhibaatada ay leedahay waxaan aragnay rajadu dhibaatada ay leedahay waxaan aragnay cudurka iyo baahidu dhibaatada ay leeyihiin intaasoo dhib ahna annagaa gacmaheenna ku keensanay ee wax naloo soo daabulay ama naloo keenay ma aha saa awgeed waa dawo wacyigelin wada shaqaynta iyo wadajirku waa horumarka midnimada ummadda soomaaliyeed oo hooyooyin aan u nahayna inaan u horseedno in dadkayagu midoobo oo iskaashado oo wax wada qabsado oo dowladnimadooda xoojiyaan oo qarannimadoodaba xoojiyaan oo wanaagga ummadda soomaaliyeed laga shaqeeyo waxaa kaloo annaga tiiraanyo mar kasta nagu ah adduunka markaan joogno ama dalka gudihiisa aan joogno dadku markaysan lahayn nidaam oo aysan lahayn dowlad adag oo aysan lahayn midnimo waxaa ka faa'iidaysta inta maaragtay aan manaxayaasha ah ee jecel inay bini aadanka xumeeyaan ceebta annagaa dushana laga saaraa dembiga annagaa dushana laga saaraa annaga ayaana lagu tilmaamaa inaan dadka ugu xun adduunyada aan nahay waayo soomaalidu maaragtay dhaqan ahaan waxay ahayd dad wada jira waxay ahayd dad wax wadaaga waxay ahayd dad isqiimeeya waxay ahayd dad isisooriyeeya waxay ahayd dad ku wada nool midnimo iyo wada jir waxaa nagu dhacay marka markuu hogaankayga burburay oo qarannimadayda ay burburtay waxaan noqona wax daleesha iska yaalla oo aan lahayn meel loogu soo hagaago markaa qof walba inuu ku docadocaysto oo qof walba ku dulmiyo oo qof walbaba ku haraatiyo oo tahriibayaal aad noqoto oo badaha aad ku dhammaato oo carruurtayada ay noqoto mustaqbal la'aan waxaasoo dhan waxaa keenaya nidaam la'aanta iyo dowladnimo la'aanta sidaa awgeed dumarka soomaaliyeed waa kuwa ugu horeeya oo dowladnimada barbar taagan ilaa abadkood ilaa xorriyaddii ilaa haddana u taagan waana barnaamijkan barnaamijaan u baahannahay kala dambayn iyo sharci iyo nidaamna maaragtay aan ku gaari karayno waxaa adduunka maaragtay ka jira bini aadan iyo xayawaan bini aadanku sharci buu ku meel maraa xayawaanka laftigiisu inta aan hal xayawaan ka ahayn waxay leeyihiin hoggaan bay leeyihiin wax aan hoggaan lahayn adduunyada ma jiraan xayawaanka aan hoggaanka lahayn ee aan dhinac loo raaco lahayn waa tixsiga tixsigu waa biibaa meeshuu doonuu ku dhacaa meeshuu doonuu ka dhacaa isaguna waa halaagsamaa wuxuu maaragtay ku dhacana way sii xumaadaan bini aadanka iyo xayawaankuba hoggaanay leeyihin hoggaankuna waa waxa keenaya kala dambaynta iyo horumarka iyo sharafta iyo qiimaha haddaadan walaalkaa ixtiraamin haddaadan dowladdaada ixtiraamin haddaadan kala dambayn ku dhaqmin haddaadan siinin maaragtay sharaf ummadaada adiguna sharaf ma yeelanaysid marka qolo walba meesha isdhigto somalida waxay kumaamada ri walba shilinka isdhigto ayaa lagu qalaa shacbiga soomaaliyeed maanta fursad bay haystaa hooyooyinka soomaaliyeed maanta fursad bay haystaa dhallinyaradu fursaday haysataa fursadaasoo ah dowlad iyada laftigeedu dhallinyaro ah oo ku hogaaminaysa in laga kabto dhibaatooyinkii hore u dhacay haddana rabta inay ummadda soomaaliyeed maskaxdeeda iyo jirkeedu isagoo caafimaad qaba ay ku midoobaan horumarka dalkooda waxaa sanatarad noqotay ilhaan cumar waxay ka mid tahay haweenka soomaaliyeed ee soomaali maraykanka ah sidee u aragtaa runtii waxay ka muujiyeen ummadda soomaaliyeed markay dibadda u qaxeen ee wacdaray ka muujiyeen ha noqoto dhinaca waxbarashada ha noqoto dhinaca wax soo saarka iyo shaqaalanimada iyo dignitiga iyo sharafta iyo qofku inuu ku shaqaysto xooggiisa waxay ka muujiyeen inay ka qayb galaan siyaasadda dalka ay ka tirsan yihiin ee ilhaan iyadoo gabar ah oo runtii ay gabdhuhu leeyihiin muhiimad gaara khaas ahaan dhaqanka soomaaliyeed gabadha soomaaliyeed waa waxay leedahay boqortooyo aan dhicin waxaa sharfo reerkay u dhaxdo waxaa sharfo dadka ay ka dhalato waxaa sharfo ummadda oo dhan baa sharafta guushaas maanta ay soo hoysay waa guul u soo hoyatay gabdhaha madoow oo dhan gaar ahaan gabdhaha shanta soomaaliyeed waana tan muujinaysa inaan nahay boqortooyo hore haddaan nahay haweenka soomaaliyeed dhaqanka markaad fiiriso waxquurka markaad fiiriso aqoonta markaad fiiriso mas-uuliyadda aad baan ugu faraxsannahay guushaa idinoo soo hoysay ilhaan cumar ummadda soomaaliyeedna way u dabaaldegaysaa waa guul taariikhi ah saddex boqol oo milyan ummad ah oo maraykan ah inaan intaan wax barannay tartan la galnay ku guulaysanno inaan kongareeska maraykanka ka qayb galno ummadaha kale ee tegey maraykanka waxay ku qaadan jirtay saddex boqol oo sano annaga waxay nagu qaadatay nusqarni maaragtay ee wax aan aan dhammayn inaan galno siyaasadda mana aha wax hadiyada markaad maqasho tartan siyaasadeed waa mid u baahan aqoon waa mid u baahan siyaasad waa mid u baahan qurux waa mid u baahan maaragtay ummaddu inay kugu kalsoonaato oo ku aaminto inaad matasho oo codkeeda u fadhiisato kongareeska maraykanka marka aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynaynaa aad baan ugu faraxsannahay waxaana samaynaynaa bannaanbaxyo badan iyo maaragtay brograamyo badan oon ku soo dhowaynayno ilhaan guusha ay soo hoyday guushaasina waxay u tahay rol model dhammaan gabdhaha madow oo adduunka ku nool gaar ahaan nord america gaar ahaan africa oo ay ka soo jeedo iyo geeska africa oo ay u dhalatay boqornimada iyo xukunka iyo haybadda iyo xaragada iyo quruxda waa boqortooyada dadku ay kala dhaxlaan gabdhaha soomaaliyeed asal bay boqortooyada u leeyihiin meeshay tagaanna way ka muuqdaan sharaf iyo karaamana way ku matelaan dadkooda iyo dalkooda kursiga maanta ay ku fadhiisata ayaan oo ah kursi aan qof caadiya heli karin waxay muujinaysaa qiimaha ay ummadda soomaaliyeed ku leedahay adduunka caalamka gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwe batuule sheekh axmed gaballe oo u warramaysay barnaamijka wada jir ayay ahayd degmada hiliwaa ee gobolka banaadir waxaa ka soconaya dadaallo lagu dadejinayo adeegyada bulshada dadaaladaas waxaa wada maamulka degmada oo kaashanaya gobolka banaadir waxaa kaloo jira olole lagu xaqiijinayo amniga degmadaasi lagulana dagaalamayo falalka ka dhanka ah amniga hadday ahaan lahayeen kuwa argagixisada iyo kuwa burcadda gudoomiyaha degmadaasi cabdixakiin cumar jacfaan ayaa barnaamijka wadajir uga waramay dadaalada ka soconaya degmadaasi soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed ayaa wareystay oo ugu horreyn weydiiyey bal sida uu yahay amniga degmada bismillahi raxmaan raxiim saaxiibkay maxamed nuur waa kaaga mahad celinaya inaad maanta boqosho noogu timaado marka horeeto degmada hilwaa marka xigto haddii aan faahfaahin kooban kaasi xaaladda amniga degmada hilwaa xaaladda amniga degmada hilwaa beryahan waa boqolkiiba boqol marka laga reebo dhacdooyin yaryar oo kooxaha nabadiidka ay ay rabaan inay ku niyad jebiyaan hoolaha roondooyinka socdo laakiin taasna nama niyad jebi doonto waxaan si labalaabi doonaa howlahena shaqo si guud haddaan marka aan uga hadlo arrimaha amniga degmada degmadu taniyo markaan anaga mas-uuliyadda la wareegno waxaan bilaabnay roondooyin aan ugu talagalnay inay laamaha amniga iyo iska kaashadaan maamulka degmada waxaana roondooyinkaas hadda laga fuliyaa dhammaan waaxyaha ay degmada ka kooban tahay habeen walbana waxaa shaqeeya koox ka mid a degmada oo isugu jirta maamulka degmada iyo iyo laamaha amniga taasna waxaan ku guuleysan inaan ka hortagno falalkii dhaca ee kooxaha burcadda ummadda u geysan jirtay sidoo kale waxaan ku guuleysan inaan ka hortagno handadaadii kooxaha nabadiidka ay u sameyn jireen dadka shacabka iyo argagaxi ay ku wadeen waxaana markhaati ka tahay dadkana markhaati ka yihiin in ay bedeleen taatikadoodii shaqo kadib markii ay arkeen ruundooyinkan isdabajooga iyo howlahan shaqo ee degmada ka socdo waxayna kusoo koobmeen inay dadka qaraxyo iyo wax lamida ku dhufo ka dhaqaaq dagaalo ah inay sameeyaan taasna insha allahu tacaala iyadana siday taatikada u badasheen ayaa iyagana uga daba bedelo doonaa xaaladda sideeda guud degmadu way ka fiican tahay degmooyin kaleeto wax dhibaata oo maanta ka jiro ma jiro alxamdulilah dadka shacabkana waa sida caadiga ay nololmaameedkooda wataan
bal ka waran maxay dhiirigelinaysaa roondada maamulka degmada odaga guddoomiyihiisa aad tahay ay ka bilaabeen afarta waaxyood ee degmadan ka kooban tahay maxaa yidadiila ah ama raja ay gelinaysaa maxay ka bedeli kartaa kalsoonida qofka muwaadinka ah oo aan horay u deganayn ee ka qaxay ee maanta hadduu yimaado fariintaa gaarsiinaysaa maxay tahay mar haddii ay dadka shacabka maqlaan ama arkaan roonda ayaa ka socota ama dhaqdhaqaaq amniga ka jira degmada qof walba oo fikirka uu ka qaba ee ahaa cabsida ahaa waa uu ka baxaya maxaa yeele meel walba waxaa taagan askari dowladda u shaqeynayo ama mid qarsoon ha ahaada ama mid eh, eh, uniformkiisa wata ha noqdo marka dadka shacabka qof walba eh, sida hadda aad dareemaysa ama aad soo aragtaba degmada inta badan maanta dahtar aad guri karaan karaasana ma helaysid Eh, inta badan dadka deegaankan waa kusoo laabteen waxaana ugu wacan roondooyinkan aan samaynayn waxay qeyb libaxle ka qaateen ka hortaga dhacdooyinka amni darro ee ka dhacay degmada sababtoo meel hadduu ciidan joogo waxaa yar inay dhacdo ka dhacdo sidaa daraaddeed roondooyinkan socdo ee waaxyaha ka socdo waxay rajo ku soo celiyeen dadka shacabka inay ganacsiyadooda xilliya dambe ku gaaraan sidoo kaleet waxay rajo kusoo celiyeen in dadkii ka tegay degmada ee guryahooda dadka kale ay u joogeen inay kusoo laabtaan sababtoo ah qofka markuu marka horeba wuxuu uga tegay amni darro marka eh, sidoo kale annagana waxaan ku guuleysan inaan fariisimo ciidamada aan sameyno hadda baryahan dambena waxaa si xooga insha allah aan xoog uga saarin aan uga shaqeynayna dhankaas iyo suuqa xoolaha ay dadka fikir qaldan ka qabeen En, insha allah iyadana tacaala waxaan wadnaa eh, qorshooyin kaleeto aan uga hortegayno dhacdooyinka yaryar ee haddan habeenadan ka dhacay laakiin boqolkiiba boqol roondooyin ka socdo waxay wax weyn ka bedeleen en, niyaddii shacabka ay ka qabeen niyad xumadii shacabka kaga jirta amni darrada degmada hilwaa boqolkiiba boqol hadda waxay ku kalsoon yihiin amniga degmada qof walbana xilliguu doono socdaa awal dhalinyaradu ma aysan qaadi jirin moomeelada smartphone-ka iyo wax lamidka iyo kombiyuutarada sababtoo ah tuuga ayaa inta badan ka qaadi jirto mootooyin ku socda haatan waxaa arkaysa dhalinyaro derbiyada koox koox u fadhido oo ku ku qanacsan inay macnaha teleefanadooda iyo systemka banaanada ula soo baxaan si nabadgelya guryahooda uga soo baxaan si nabadgelya ugu laabtaan sidoo kale annagana waxaan ku wacyigelina dadka inay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago laiskagana kaashada cadowga nabadidka ah Eh, waa gartay eh, guddoomiye eh, marka nabadda laga shaqeeyo waxaa soo baxa in adeegyadii ganacsiga iyo ay ay camirmaan Eh, canshuurta ay u baahan tahay degmada inay aruuriso eh, qaybta eh, gobolka banaadir Eh, sidee canshuurtu aada u qaataa Een, sidaa ka warqabto ee, dad dad walba dadkiisaa dhiso deegaan aanan canshuur laga dhiibinna ma hormaro Een, bulsho horumarta haddaa aragtidna canshuurta iyo waxay lamidka ayay ku horumartay dadka shacabka ee degmada hiirwaani inta badan way ku dhiiradeen inay la qabsadaan nidaamka canshuur bixinta Een, kadib wacyigelin badan oo aan u sameynay dadku marka hore waxaa muhiima inuu fahmo canshuurta uu bixinayo iyo meeshay gaarayso iyo wax loogu qabanayo qof walba soomaaliyana su-aalaha uu weydiinaya waxaa kamid maxaa noolagu qaban canshuur marka wax badan waxaan waqti gelinay sidii aan uga dhaadhici lahayn in canshuurta ay tahay midda laamiyada lagu dhisto midka horumarka degmada iyo deegaanada kale u horseediso annaguna marka waxaan ku guuleysan inaan marka haatan ka howlgalno eh, qaadista canshuuraha guryaha oo in- inta badan xoogga lagu saaro dib u dhiska deegaanada markaas ee- ee dowladaha ay ka jiraan sida degmada hurwaayo kaleeto dadka inta badan marka canshuuraha guryaha ayay ma- ay- ayaa hadda degmada laga qaadaa iyo shatiyada insha allah dhowaanna waxaan soo wadnaa inaan qaadno een, canshuuraha kale ee, baal- maxaa la dhahay, canshuurihii kaleeto sida shatiyadii iyo sheeg adeegyadii kale inaan dadka u fulino ay ka mid ahaayeen adeegii maxaa la dhahay sheeg een, een, een, een, een, maxaa la dhahay adeegan waxaa la yihahdaa sheeg een, dhalashooyinka iyo sugnaanta iyo adeegii fasaxyada dhismaayo hadda dadka inta badan ay u doontaan een, mag- gobolka insha allahu tacala iyagana waa soo wadnaa marka hadda hanaanka canshuurahana waa wadnaa waana wadi doonaa hadduu ilaa yaraado dadkana waa sii wacyigelinayna Een, bal waxaad ka warantaa eh, adeegyada eh, social serviceska ee la gaarsiinayo muwaadiniinta eh, dhibaatooyin badan ayay ka mari jireen in ay waqti dheer meeshay joogaan ay ka baxaan ay meel kale ay u tagaan Eh, rajada dadka ah, u baahan social serviceska ama adeegyada degmada ay bixinayso ee degmooyinka qaarkood maamulka gobolka banaadir uu ka bilaabay Eh, ilaa iyo goorma ayay soo dhammaanaysaa oo maamulkaagu uu u sheegi karaa dadka dhegeysanaya barnaamijkan ee raadiyaha ee raadiyo wadajir ee ka baxa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya Een, waa mahadsan tahay maxamed een, inta badan gobolka banaadir wuxuu ku hoolan yahay daadejinta adeegyada dowladda hoose Een, mar walbana markii adeeg dowladda hoose la daadejinayo waxaa loo fiiriya ee, hadba meesha ay bulshada ugu badan tahay ganacsigeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda iyo serviska Ee, dabcan degmada hura waxay ka mid tahay degmooyinka ugu bulshada badan een, una baahan inay helaan ee, adeegan la daadejinayo dowladda hoose hadda ilaa iyo hadeertaan adeegyada dowladda hoose ee ay do- ee, degmada hurwaay ka fuliso waxaa ka mid ah canshuuraha guryaha iyo shatiga Ee, dhowaanna waxaan filaynaa in lixda waaxood ee degmada laga sameeyo ee, inay helaan adeegyadii ee, fasaxyadii dhismaha oo qofka meeshuu ka aadi jiray guri markuu dhisanayo inuu gobolka fasax u doonto inuu degmadii ku helo sidoo kaleeto qorshayaasha aan wadno waxaa ka mid ah in qofka dhalasho iyo sugnaanta inta badan dadku waxay u aadaan een, gobolka iyo meelaha ka agdhadhow iyo degmooyinka qaar hadda qorshaha aan wadno oo gobolka banaadirna naga gacansii rabo waxaa ka mid a in dadku ay dhalasho iyo sugnaan eh, inta ku qaataan taas marka dadku waxay ka caawinaysaa eh, taraagi dheeraa ay geli jireen eh, ilaa ay gobolka banaadir u tegi jireen dhibaatooyinka badan ay kala kulmi jireen aqoon darida laamaha dowladda marka insha allahu tacaala marka taasna waa waa waa- waa wadnaa qayb ka midana hadda wayba socotaaba dadkuna way ku qanacsan yihiin mar walba oo aad aragto adeeg la daadajiyo oo adeegyadii dowladda hoose ee bulshada laga rabay degmada laga helo eh, waa mar kasta ay bulshadu ay wada shaqaynta degmada sii xoogeysato maxaa yeelay qofku wuxuu baranayaa in uu degmo eh, laga helo sarfiisyadaas meeshuu kaga doonan lahay gobolka hadda dadku waxay yaqaaniin gobol oo adeegyadaas ay ka baxaan laakiin markuu arko degmada inuu adeegyadaas eh, eh, laga bixiyo qofku wuxuu baranaya nidaamka dowliga iyo sistemka degmada ku shaqeysa meeshii lagaa weydi jira degmo maxay qabataa qof walba markuu adeegyadaas helo si automatically ogaana degmo waxay qabato Ee, ka waran ee, adeega ee, dhinaca waxbarashada ee, halkan degmo weyn ay weeyaan waxaana ka muuqata goobo badan oo dowladdu ay lahayd gaar ahaan dhinaca waxbarashada dugsiyada ku yaala sidee bay u shaqeeyaan ma ka war haysaa si fiican een, degmada hiwa ee, waxbarashadeeda waa waa degmo hadda inta badan waxaa ka furan iskuulo private oo ay dad si gaar u leeyihiin Een, way jiraan ee, iskuulo ay dowladda maamusho oo ay ka mid yihiin iskuulkii ee, maxamuud warsamasiyo walow hadda private ay ku shaqeeyaan sidoo kale iskuul waxar cadaa jiro oo dowladda iyadana ay- ay- ay hoos tago Een, laakiin ilaa hadda private aa loogu shaqaystaa annaga ka maamul ahaan een, waxaan hadda la shaqeynaa marka iskuuladaas oo si private u shaqeeya iyo boqolaal kale oo degmada ku yaallo oo oo sheega iskuullaha si aan marka arrintaas aan wax uga ogaano hanaanka waxbarashada degmada waxaan sameynay guddi la yirahdo guddiga waxbarashada degmada hilwaan guddigaas wuxuu inta badan ka shaqeeyaa arrimaha waxbarashada degmada waxaana inta badan ay ka shaqeeyaan diiwaangelintii ardayda si wax u barato iyo sidaan fursado waxbarasho ugu abuuri lahayn dadka aan awoodin inay fursad waxbarasho helaan iskuullada hadda waa waa ka wada shaqeynaa arrintaas wayna naga qaateen marka sanad kasta waxaan ku guuleysanaa inaan shaqa inaan waxbarasho siino dad masaakiina oo aanan fursad waxbarasho hayn waxaan ku helnay guddigaas hadduusan guddigaas jiri lahayn fursadaas waxbarasho dadkaas ma aysan heli lahayn waxaan uga faa'iidaysanaa fursadahaas waxbarasho dadka aanan awoodin inay waxbarashada iska bixiyaan iskuulladaasna waa naga caawiyaan waa naga garab siiyaan in badan oo maanta soomaaliya oo dhallinyaro ah oo aanan awoodin inay waxbarasho iska bixiyaan aan ka faa'iidaysato sidoo kalena wada shaqaynta kaleeto waxbarasho iyo waxay nooga baahan yihiin waxaan uga baahana waa kala qaadanaa
Ee, bulshada degan degmada heliwaa aad ay u badan tahay dhalinyaradu waxay u baahan yihiin meelo ay ku soo bandhigaan ee, kaalinna ka ah horumarinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada gaar ahaan garoomada waaweyn ee degmadan ku yaala ee, ee, istaadiimanka ay ka mid yihiin ee, iyo basketboolka degmadu ma leedahay hadday leedahayna sidee baa loogu shaqeeyaa Eh, waa mahadsan tahay Een, degmadu wax kastoo hadda inta badan degmada hadda ka jiro waa wax private oo dad gaar ay u leeyihiin oo shirkado gaar ay leeyihiin way jiraan goobo oo dhallinyarada ay ku baashaasho sida goobaha sportska salaxyada goobo ay basketka ciyaaraan goobo ay isku tagaan way leedahay degmada laakiin waa goobo inta badan private u ah insha allah annagana dhowaan tii dowliga ee qaran ayaan rabnaa inaan ka hirgelino arrintaasna gobolka waa ka wada hadalnay dhowaanna waxaan sugaynaa inaan mashaariicdaas aan degmada ka bilowno si loo helo goobo eh, adeegyadii dowladda hoose ee laga bixiyo oo ay sida goobaha een, darjiinooyinka ay ku- eh, degmada haddii ay leedahay kaleeto inaan goobahaas kale dib u soo celino Een, waxyaabo badan marka waxaa jiro aan ugu talagalnay inaan isdhexgalka bulshada ku xoojino hadda goobahaasi dadka joogaan goobo kale oo ayagana oo oo qaab dowli ah insha allah waa soo wadnaa ayagana hadduu Ilaahay yaraaha. si bulshada iyo isdhexgalkeeda aan usii laba laabno ee, dadaalka dhinaca bilic soo celinta iyo ee, nadaafadda iyo dhir fara badan oo waddooyinka qaarkood tiilay ee, sidee juhdi ugu bixiseen sideeba maamulka degmada ee, uga howlgalay arrintaasi ayaa ka saaciday ee, su-aasha kale waxay tahay mudane guddoomiye aan fursadda uga faa'iidaysanayo ee, dadku waxay la kulmaan biyo fariisi waddooyinka qaarkood way burbursan yihiin Ee, ma jirtaa fariin aada gudbinayso iyo cid aada uga baahan tahay ee, si lagaaga caawiyo dayactirka waddooyinka Eh, waa mahadsan tahay Eh, arrinta nadaafadda eh, siyaabo kala duwana nadaafadda qofba deegaanba si buu nadaafadiisa uga howlgalaa degmooyinkan hadda eh, hilwaa iyo degmooyinka lamidka ah ee ku tirsan ee ee koonaha magaalada ku yaalo inta badan waxyaabaha ay la tacaalaan waxaa kamid a geedkan loo yaqaano geedka geedihuudka ama geedkan caalgaroobka u yaqaaniin isagaasa uun dhibaato badan ku haya maxaa yeelay deegaanadan waxaa ka dhaca dagaalo badan hadday noqon lahayn dagaalo horey dalka uga soo maray iyo dagaal diimeedyadii dambe ee hadda ka dhaca Een, dhammaan marka waxay saameeyeen ee, wadooyinkii iyo xaafadihii iyo iyo bilicdii deegaanka inta badan marka waxaan annaga xooga saarnaa ee, maadaama laamiyo fara badan ay degmadu lahayn laakiin jidcadayaal waaweyn oo soddon ilaa konton jidadkooda ay leegyihiin ay leedahay waxaan xooga saarnaa si aan geed yahuudkaas aan uga uga saari lahayn meesha si deegaanka u helo bilicdiisa usoo laabato dowladduna ay fursad uga hesho in laami jid diyaarsan inay laami saarto dabcan dowladdu way wadaa qorshihii ee, wadooyinka ay ku dhisi lahayd oo hadda dhanax wuxuu soo maraaba laamiga wuxuu soo maraaba wadadan fagaxa iyo erideeda mar hadduu fagax soo gaaro hurwaayna wuu ku jiraa marka insha allahu tacaala waa wadnaa qorshahaas anagu face one iyo face two aan kala qaadnay face one waxaa waaya inaan marka hore nadiifino wadooyinka oo aan geedihuudiyada iyo burburka wadooyinka aan ka saarno kana dhigno carakaawo face two waxaa waaya in laami laga dhigo meelaha markaas laamiga istahelo taasna way socotaa oo anagu nadaafadda qaybtaas hadda xoog ka saarnaa dhanka kaleeto eh, nadaafadda xaafadaha iyo iyo iyo iyo kuwaas eh, nolosha dadka shacabka ahna waxaa u xil saaran shirkado private ah oo ka shaqeeya iyagana oo bulshada service oo ku siiya ayaguna ay ka helaan een, wixii ay uga baahnaayeen oo markaas eh, khidmadii ay ka rabeen marka shirkadahaasaa ka shaqeeyo een, taasna waa midaas haddaan usoo gudbo dhanka biyo fariisanka iyo iyo goobahaas inta badan degmada hurwaa horta goobo biyo fadhiistaan male maxaa yeele jidcadayaal ay u badan tahay iyo goobo bacaada Eh, dhulka hadduu marka jidcado yahay ama space fiican uu leeyahay oo uusan ahayn isku raran inta badan way adagta inuu biyo fadhiistaan godadkan waa ku yaryihin ilaa marka dhowr goobood oo kasoo bilaabata dhankaas fagax iyo dhexdan kale gorguurta iyo agaarka degmada iyo dhowr meelood ilaa adii shan meel meel gaaraysa camal aan horta wax biyo fadhiistaan iyadana insha allahu tacaala wadadan horta wadadan laleeyahay fagax kasoo bilaabato ilaa iyo gaari doonta maslax biyo fariisanadooda oo saddexda ah waxay ku baabi'i doonaan dhismaha wadada oo dhowaan soo socoto oo dhowaan ku dhawaaqaya ra-iisul wasaaraha in la dhisi doono oo wadadaas isku xirto xamar iyo shabeellada dhexe taas halkaasi aan rajeynayna inaan uga haqabtirnaano goobaha farakutariska soo harana iyagana annaga iyo dadka deegaanka ay gobolkaasi gacan sii doona hadii la yaraado si aan deegaanka mar dambe biyo isu dhibin walow aysa biyo fariisanniyo badan aysa jirinba
gudoomiye bal waxaad iyana eh, jirta dadka markay imaanayaan xarumaha eh, dowladda qaarkood waxay kuu sheegayaan oo ay ka cawadaan eh, xiriirka eh, ilaalada ay la leeyihiin marka si dadka ku imaanaya maadaama nabadii aad ka shaqaynayso horumarinteedii shacabkiina u baahan yihiin adeegyada degmada ay u hayso eh, ma- maxaa fariina aad gaarsiin laha dadka noocaasi ah Een, dadku waxaan leeyahay eh, deegaanku waa deegaankiina degmaduna waa degmadiina Eh, ilaalada joogtana waa ilaaladiina waxay ilaalinayaan ay mas-uul ka yihiin waa waa waa mas-uuliyadda naftiina ka saaran iyo midda maamulka meesha ku shaqeyna ka saaran laakiin qof walba muwaadin wuxuu xaq u leeyahay inuu degmada hilwaayo imaado serviceka allaaliya servicekii uu ka raba dowladnimana inuu ka helo annagu ka maamul ahaan marka waxaan xoogga saarnay oo aan laamaheena amniga aan aan ku barbaarina oo aan sidoo kale ka wacyigelina in xiliyada shaqada ee bulshada loo adeegayo in qofka meesha ka shaqeynaya amniga suga in qof kasta oo muwaadina uu xaq u leeyahay inuu degmada iyo laamaha kaleeto ee dowladda lagu shaqeeyo inuu gaaro askartuna waa ku tarbiyeysan yihiin wayna og yihiin wayna ka shaqeeyaan Een, askari kasta marka wuxuu xaq u leeyahay marka inuu qofka markuu degmada imaanayo ama deegaan ama goobaha kale dowladda inuu baaro un bis wixii kaleeto oo servicena uu ka helo degmada marka taasna iyadana waa adaaba markhaati ka maanta markaa soo gelaysay waa inaad wax caqabada kala kulmin oo keliya ay ahayd waajibaadka qofka inuu askariga baaro kadibna lasoo daayo qofkana serviceka degmada inteeda kale uu ka helo taasna waan ku guuleysanay isdhexgalkaasna waxaan u sameynay qaab wacyigelina oo aad- bulshadana waan ku wacyigelinay ciidamadana waan ku wacyigelin taasna alxamdulilah ilaa hadda wax caqabada kama imaan marka maxaa kaaga baxay eh, eh, imaatinka shacabka ay imaanayaan degmada tan iyo markii aad bilowday eh, dhaqdhaqaaqa eh, roondada xilliga habeenkii Een, waad dareemi kartaa bulshadu waxay goob ee, dowl- lagu shaqeeya waxay imaataa markay arkaan dadkii shaqeynaya inay joogaan mar haddii madaxdii ee, meesha ka shaqeynaysa iyo iyo dhalinyaradii kale ka shaqeynaysa meesha hadday joogaan qof walba oo oo markaas oo heli kara serviceka u baahan yahay inuu helayo ogyahay wuu ku qasbanya inuu imaado marka sidoo kale dadka kaleetana way way way gaarsiinayaan laakiin haddii meesha laga maqan yahay oo aniga iyo tiimkayga aanan imaanin dabcan dadku imaamayaan waxay leeyihin meesha meel cidlo waayo wax lagu soo luga amaa taas marka waxa- waxaa qayb ka qaata marka anagiyo si joogta u joogno meeshan hadduu qofkeen maqan yahan qof kale oo positionkii shaqada uu bedelayo aysan cidlo ahayn aniga haddaan maqanahayna ku-xigeenadii aa jooga haddii ku-xigeenadii maqan yihiin xogaayihii tiimka kale jooga mar leyba qofku wuxuu helaa servicekii uu degmada uga baahnaa taas taas waay midan kaleeta ee roondooyinka ay bedeleenna roondadu waa habeenkii iyo maalinkii Ro- dadku roondadu waxay ka bedeshay in xilli allaale xilliga raban ay soco karaan si xor ah oo aan cabsi ku jirin ay ku soco karaan mar qofku waxa u daran marka inuusan tuugana ka cabsanayn nabadiid kalena uusan dhibayn marka taas ayadana alxamdulilah dhowr meelood waa kaga guuleysanay laakiin waa dareemi kartaa mar kasta oo aad nabadgelyo ka shaqeydo ama aad aad horumar amni aad aad- aad horumar deegaan ka shaqeydo caqabad un baad yeelanaysa ama mid mucaarada ha ku mucaarado oo ha ku dhibaateeyo ama mid kale oo oo nabadiida ha ku dhibaateeyo marka annaguna waxaan diyaar u nahay inaan cid kasta caqabad naga hor inaan ka- inaan inaan iska qabano duleera ugu dambeyntii eh, maxaa eh, eh, caqabad ah hoolahaasi inta aad ku jirtay eh, eh, kaaga soo baxay Eh, su-aasha kale aan ku weydiin lahaa waxay tahay mashaariicda aad ku haminayso inaad ku soo kordhiso degmada eh, kuu socda ee broseska kugu jira maxay yihiin een waa shaqo markay socoto caqabad waa jirtaa caqabadaha ka mida waxaana uu ka mid a caqabadaha in bulshada weli horta aysan si saxa toosa weli aysan ula qabsan een, hay-adihii dowliga maadaama ay soo mareen isbedbedelo nidaamyo kala duwan oo qogaxaha nabadiidka ha ugu dhib badnaadaan ee dadka ay la qabsadeen laakiin waxaad moodaa hadda inay la barteen ay la qabsadeen oo hadda maasha allah boqolkiiba sagaashan ee, deegaanka lala soo qabsaday iyo nabaddii iyo iyo horumarka ka socdo een, caqabadaha kale oo ka jira waxaa waaye een, waxaan hadda ku jirnaa weli isbaristii bulshada iyo laamihii amniga Eh, mar hadduu ciidan meel aad geyso waxaa loo baahan yahay in bulshadiina kuna ilaaliso kana ilaaliso Eh, bulshadana inta badan iyagana markay ciidamo arkaanna waxaa waaye waa waa- qaarna waa soo dhoweyhayaan qaarna waa dhibaatay hayaan kooxihii cadowga ahayna waa caqabad kale iyadana meesha taagan marka inta badan jallanjiga aan la kulana waxaa waaye bulshadii oo aan ku wada jirno la qabsigoodii laam maadaama deegaanka iyo nabadda ay la qabsadeen haddana ay la qabsadeen maxaa lahay maamuladii degmooyinka la qabsadeen hadda waxaan ku jirna marka la- la qabsiga ciidamada inaan inaan barno waxaad arkaysaa markaa ciidan meel dejiso qolob odayaala ama dad xaafadda inta ku imaadeen waxay kuleeyihiin eh, hana laga rara ciidanka because ma fahansano haddii laga rarana dhibay soo sheegayan waxay kuleeyihin meeshan amni daraa ka jirto marka inta badan deegaanka waxaan ka shaqeynaa inaan isbarno in ciidamadan joogistoodan ay amni u tahay een, iyaguna ay ay- ay nabad ku helayaan nololna ay ku helayaan saasna ay macnaha wada shaqayntooda ku tahay ayaguna ciidamadaas aysan ku xadgudbin dadka deegaanka insha maasha allah haddana mana ku xadgudbaan oo shaqo fiican hadda wadaan wada isdhexgalna marka caqabado kale hadda aan ka ahayn marka wadooyinkaas iyo serviska dowladda aan weli si fiican hadda ugu dhamaystirneen deegaanka maahane caqabado badan hadda saasa ma jiraan walaahi hadda wax mashruuca oo aan dhihi kara degmada hurwaa way ka socdaan oo ama dowlad ha fuliso ama eh, ha fuliso hay-ado kaleeto ay ka faa'iidi doonaan eh, eh, bulshada oo hadday ahaan lahayd eh, dayactirka iyo dhismayaasha goobaha muhiimka u ah eh, hanaanka dowliga ah gaar ahaan maamulka degmada Eh, annaga ka maamul ahaan hadda mashruuc oo aan wadno oo gobolka ama hanaga gacansiiyo ama dowladda kale hanaga gacansiiso ama hay-adaha hanaga gacansiiyaan ma jirto laakiin hadda waxaan soo wadnaa mashruuc oo ay naga gacansiin doonaan gobolka iyo kuwo kale ay naga gacansiinayaan eh, hay-ado kaleeto oo ay ka mid yihiin inaan dadka shaqo abuur u sameyno microfinance eh, programka ah aan wadnaa kaasna insha allahu tacala waxaan rabnaa ilaa iyo dhowr boqoloo qoys inaan eh, oo- ka hooseeyaan darajada fakriga inaan macnaha shaqo abuur u sameyno si macnaha ay ula qabsadaan ay u helaan nolol maalmeed ku filan marka taasaan hadda wadnaa insha allahu tacaala sanadkan gudihiisa intuusan dhammaan bishan december inaan bilowno sidoo kaleeto mashaariicda kaleeto oo waxaa jira gobolka uu naga gacansiina oo ay ka mid tahay garoomo ay dhallinyarada ku dheelaan oo kaleeto oo oo ay degmadu leedahay in aan dhisno iyadana waa soo wadnaa oo waxaa waaye meel fiican ay noo mareysaa een, mashaariicda kale aan sugayno waxaa ka mid ah sida hadda hore kugu sheegaba dhismaha wadada isku xirta shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo, iyo, iyo xamar oo annaga dhex inteeda badan eh, na soo marto marka taasna hadday hirgasho waa waa waa sugaynaa iyadoo sidoo kale waxaan sugaynaa aan wadno qorshayaasha aan wadno oo ay ka mid tahay eh, dib u soo celinta suuqyadii degmada eh, oo ka mid yahay suuqii dayaxa marka iyo suuqyadan kale oo degmada marka deegaanku hadeertaan waxaan wadnaa dib inaan usoo kabno marka deg- inta badan dadka marka canshuuraha ka qaadana su-aalahayna weydiina wax kamid maxaa noo qabanaysaan marka waxyaabaha qabanaynana waxaa ka midaba inaan hadda mashaariicda aan soo wadno aan ugu qabano canshuuraha laga qaadayo sababtoo haddaanan canshuur la helin waxba lama qaban karo dadkuna waxay ku leeyihin ayagoona canshuur bixin waxay ku leeyihin maxaa dowladda noo qabata dowladna waxay wax ku qabataa canshuur marka sidaa daraaddeed insha allahu tacala dadku way nala fahmeen hadda eh, inaan canshuurta marka hore ay bixiyaan kadibna waxqabad ay ku xisaabtamaan taasna meel fiican ay noo mareysaa sanadka labada kun iyo sagaal tobankan waxaan rajeynaynaa in isbedel ka duwan inaan ka sameyno maadaama hadda aan ku guuleysana dhismihii degmada oo xarunta aad aragtaa deertaan eh, xarun dowladeed u egta Eh, sidoo kale waxaan wadnaa hadda yac- dayactirkii iyo dhismihii saldhigga insha allah waxaan u gudbi doonaa marka suuqyadii iyo waxyaaba hadda aan sida tusaalaha u qabanay kamid taha marka aad iyo aad aan mahadsan tahay marka insha allah waan sii wadayna Eh, eh, fariinta aad gaarsiin lahayd eh, mujtamaca adagoo ka faa'iidaysanaya fursaddan barnaamijka wada jir ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maxay tahay Waan- waa mahadsantahay anigoo ka faa'iidaysanaya fariintan aan u dirayo dadka waxay tahay een, soomaalidu waxay tirahdaa deegaan kasta dadkiisa ha horumariyo annagu maaha inaan sugano eh, dowlado kale iyo eh, dad kaleeto inay wax noo qabtaan dadka shacabka iyo degmada heliwaa degan waxaan u baaqayaa inay ka shaqeeyaan horumarkooda inay ka shaqeeyaan nabadooda inay ka shaqeeyaan nadaafadooda iyo bilicdooda Een, sababtoo ah qofka markuu isaga wax qabsado unbaa wax loo qabtaa soomaalidu waxay leedahay maaha maaha cajiiba oo leedahay ninkii qoraxaysta qada loogu dara qofka markuu wax bilowdo oo at least istuso inuu wax loo qaban karo unbaa dee- dowlad iyo iyo hay-ado kale wax u qabtaan laakiin haddaaba lagu aqoon oo lagu arago waxba aada qabsan oo nin dhulka nin dhulka jiifa tahay cidna waxba kuga qaba mayso marka waxaan rabnaa aan isku tashanaan leenahay aan wax wada qabsano waxaan aaminsannahay eh, inaan wax badan aan ka bedeli karo deegaankan haddii dadka shacabka ee degan degmadan oo intooda badan dowladda aada ugu xiran haddii ay nala shaqeeyaan sidii hadda ay noola shaqeeyaan ka duwan haddii ay noola shaqeeyaan ka laba laaban waxaan aaminsannahay in wax mashruuca aan ka duwan aan ka dooni doono bannaanka inuu soo jiri doono ee annaga aan mashaariicna abuuran doono shaqa abuurna abuuran doono bilicda iyo horumarka degmadan aan ka wada shaqaysan doono tan kaleetan aan sugi doono oo dadka dheeriga noogu imaayso aan ku badsan doono waxa annaga aan qabsano aad aa masantahay gudoomiyaha degmada hiliwaa ee gobolka banaadir cabdixakiin cumar jacfaan ayuu ahaa oo barnaamijka wadajir uga waramaya xaalka amni ee degmadaasi iyo daadejinta adeegyada bulshada isaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii wadajir ee toddobaadkan ciddii uu sheegay waxay dib kaga heli kartaa barta internetka ee radio muqdisho doodnet sidoo kale s n t v s o iyo waxa aad kalood ka heli kartaan baraha bulshada sida facebooka barnaamijka wadajir iyo sidoo kale barta twitter-ka ee barnaamijka intaan mar kale dib ugu kulmi doono nabadgelya insha allah
wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal